alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala raximah llahu tacaala baabu siwaaki haadakani baabu bayaani axkaami siwaak cadayaashada axkaamteeda caddayntii la caddaynayey ayuu u baab yahay siwaak marka looga jeedo ficilka oo cadayashada waa isticmaalu cuudin aw naxwihi fi lasnaani wamaa xawlaha litandiif waa qori iyo wax shabaha in ilkaha lagu isticmaalo iyo ilkaha hareerahooda saciridka iyo dhinxalaga iyo iyadoo loo isticmaalayo nadiifin wa yuطlaqu cala alaalati waxaa lagu cadaynaya laftiisana siwaak baa la dhahdaa mid walibana adaab buu leeyahay cadayashada iyo cadayga lagu cadaynayo laftiisaba yusanu waxaa waa la sunneeyaa buu ihi asiwaaku atasawuku cadayashada la sunneeyaa muطlaqan wakti walba laa bacda zawaali saa'imi ka sooman qoraxdiisu intay iilato dabadeed maya oo lama sunneeyo waakaduu culimmadu waxay sheegeen cadayashadu inay tahay mid la adkeeyey liintibaahi naa'imi ka hurday soo toositaankiisa yacnaa qofkii hurday markuu soo tooso inuu cadaydaa waa muwaakad bay idhaheen wazid siyaadi buuri litayiiri famin litagayuri famin af isbedelkii awgii marka loo cadaynayo walisalaati salaada awgeedna waa la adkeeyey wasunna waxaa la sunneeyey atasawuku cadayasho bilyumna bilyadi lyumna gacanta midig lagu cadaydo al araaku geed cadayga ayaana awlaahu ka u wanaagsane waa afdalsana wuxuu tilmaamay musanifku raxima llahu tacaala in la cadaydaa inay tahay sunne wakti walba waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi aswaaku maharatun lilfami mardaatun lirab waa mid afka nadiifinaya ilahayna subxana wa tacaala raali gelinayo ilahay baa jecel waajib ma noqdo ilaa najaaso suulinteed inay isaga ku xidhanto mooyaane oo qofku wuxuu cunay tusaale ahaan wax najaasa waxaa najaasta ina afkiisa ka go-i maayo inuu cadaydo mooyaane marka inuu cadaydaa waajib bay ku noqonaysaa min baabi maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun wuxuu sheegay markaa xaalad sunanimada laga soo reebayo waa bacda zawaal asaa'im oo qofka sooman qoraxdiisu markay samada bartankeeda ka iilato inuu cadaydaa iyadu sunno maaha buu leeyahay bal waaba makruuhba axaadiid baa ku soo aroortay masaladaa ku cad laakiin waa daciif istaaku awala nahaari walaa tastaaku aakhirahu markaad soomantihiin maalinka gelinkiisa hore cadayda gelinkiisa dambe ha cadayanina waxaa kaloo ay u daliishadeen axaadiida khaluufka ka hadlaysa lakhaluufu fami saa'im aطyabu cinda allahi min riixi lmisk qofka sooman isbedelka afkiisa ku samaysmaya ilaahay agtiisa ka udgoon miskiga oo ah wax uduga uduga ka ugu udgoon raayaxadiisa iyo caraftiisa marka waa in la baaqi yeelo waa ahar ama raad cibaado weeye ayay leeyihin waa inaan la suulino waa makruuh in la suuliya sida صaxiixiisa waxay tahay anahu laa yukrahu lisaa'im atasawuku bacda zawaal qofka sooman looma karaho inuu cadaydo duhurku markuu soo galo iyo wixii ka dambeeya walihada ba alimaam bukhaari raximah llahu tacaala صaxiixiisa maruu ku keenay axaadiida soomka dhiiri gelinaysa xadiidu abi hurayra lowlaa nashuqa calى ummati la amartum bisiwaaki cinda kuli salaa wuxuu yihi walam yakusa saaima min ayrihi walam yakhusa saa'ima min gayrihi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qof kastoo tukanaya inay sunno tahay inuu cadaydo qofka sooman iyo qofka kalena ma kala qaadin hadday kala duwanaan lahayn rasuulku waa kala qaadi lahaa ibnu daqiiq اlciidna wuxuu yihi ويxtaaج إilى daliili khaasi bhada الwaqt yaعnي daliil gaar ah oo xadiiثa caamka ah ee guud ee cadayashada dhiiri gelinaysa waktigan ka khasisa oo xukun ka gaara siiya ayaa loo baahan yahay bu uhi النawwi raximه الlahu taعaalى kitaabkiisa majmuuca isna wuxuu yihi إna الmkhtaara cadam الkarاhati sida la doortay daliil ahaan maaha madhab ahaane waa in cadayashadu aanay makruuh ahayn qofka sooman duurku markuu soo galo iyo wixii ka dambeeya saas ayaana daliil ahaan saxa laakiin madhabku waa sidan ana siwaaka makruuhun lisaa'imi bacda zawaal maxay markaa u kala qaadeen qabla zawaal iyo bacda zawaal maadaama daliil saxiix oo kala qaadaya aanu jirin waxay leeyihiin zawaalka hortii isbedelka afka ku samaysmayaa wuxuu ka dhashay cuntadii qofku uu cunay habeenkii iyo dee wakhtiyadaasi hore marka yustaxabu isaalatu in la suuliyaa marka waa sunna weeyi waa isbedel afka ku samaysmay oo cunto ka dhashay cunis wax la cunay laakiin bacda zawaal bukuurka caloosha maran ka soo baxaya ayaa khaluufkaas iyo isbedelkaasi uu ka dhashay bay leeyihin waa aharu cibaada waa cibaado raadkeed wuxuu sheegay cadayashadu inay sunno tahay wakti walba muطlaqan saynu nidhi yusanu ay muطlaqan laakiin yataakadu fii bacdi alawqaat waqtiyada qaarkood sunanimadaasi inay sii adkaato suna muhaakada ay noqoto waqtiyadaas waxaa kowka ah cinda intibaahi naa'im qofkii hurday markuu hurdada ka kaco waxaa u daliila xadiiثu xudayfa fi الbukhaarي wa muslim kaana ida qaama min aleyli yashuusu faahu bisiwaak nebigu calayhi الsalaatu wasalaam habeenkii markuu hurdada ka kaco afkiisa wuxuu marin jiray cadayga waayo hurdadu isbedel bay afka ku samaynaysa walihaada mar kastoo afku uu isbedelo in la cadaydaa waa suna muakada bay leeyihin qiyaasa calى الnowm iyadoo loo qiyaas qaadanayo isbedelka hurdada ka dhashay ee xadiidka xudeyfa uu ku soo arooray waxaa kale oo cadayashadu sunno muakada ay tahay marka qofka afkiisu uu isbedelo isbedelku isbedel xagga urtaa wuu noqon karaa isbedel xagga midabkaana wuu noqon karaa waxaanay uga qiyaas qaateen hurdada idaa qaama min aleyl yashuusu faahu bisiwaak waxaa kaloo sunanimada cadayashadu ay muakad tahay markuu qofku salaad inuu tukado uu doonayo faral iyo sunatay doonaysaba ha noqoto afkiisa isbedelha ku samaysma mayaanu ku samaysmin lixadiidi abi hureyra fi lbukhaari wa muslim lowlaa an ashuqa calaa ummati la amartum bisiwaaki cinda kuli salaa xaaladaha muakadka waxaa ka mid aanu sheegin kitaabkani cinda alwudu markuu qofku weyseysanayo lima rawaahu axmedu fi musnadihi lowla an ashuqa calaa ummati la amartum bisiwaak cinda kuli wudu waxaa ka mida saas oo kale cinda dukhuuli lmanzil markuu gurigiisa gelayo kana nabiyu calayhi salaatu wasalaam ida dakhala albeyt badaa bisiwaak lixadiidi caaisha guriga markuu soo galo cadayashuu ku bilaabi jiray rasuulku wakadalika طawaafka oo isagana salaada loo qiyaas qaadanayo aطawaafu bilbeyti salaatu buuri nebigu calayh الsalaatu wasalaam wa cinda qira'ati اlqur'aan iyo qofku markuu doonayo inuu qur'aan akhriyo ama ilaahay subxana wa tacala u xuso qur-aankana waxaa ku soo arooray xadiidu cali radi allahu canhu oo marfuuca xukum ahaan wasuna bilyumna buu ihi waxaa la suneeyey in lagu cadaydo gacanta midig dhinaca midige afkana laga bilaabo dee sunanimadana inuu sunnihii markaa ku dhaqmayana waa inuu u niyoodo waayo rasuulku wuxuu yihi wa inamaa likulli imriin maa nawa tanna waxay u deliishadeen xadiidu caaisha fi lbukhaari wa muslim kaana nabiyu yucjibuhu tayamun fii tahuurihi wa fii tarajulihi wa tanaculihi wa fii shanihi kulih marka cadayashaduna arrimaha wanaagsan bay ka mid tahay alaraaku awlaahu halkaana aaladii lagu cadaynaya buu ka hadlay oo maxaa lagu cadayan karaa waxaa lagu cadayan karaa bikulli طaahirin khashinin muziilin wax kasta oo adagoo afka wixii ku samaysmay ka jaraya qofku waxay idhahdaan fartiisa kuma cadayan karo annahu siwaag taalama idha laakiin qof kale fartiisa oo u ogol ha ku taalla ama ha ka go-naatee waa ku cadayan karaa marka geedcadayga ayaa u fiican nebigu calayhi salaatu salaam inta u badan kuu ku cadayan jiray wey waxaa ku xigay bay yidhaahdaan laamaha geedka timirta ah kadibna laamaha geedka saytuunka saytuunkan saliidda laga miiro kadibna geed kasta oo caraf wanaagsan leh dhadhankiisu uu fiican yahay caraftiisuna ay fiican tahay wuxuu ihi wayustaxabu waxaa la sunneeyaa aligtixaalu indhakuulasho witran tiro markaa isdheer la indhakuusho iban wadahin dhaasho iban wakti wakti dabadiya ay waktan bacda waktin waqalim gur dufran cidiyana gur wantif rif liibطin ay lishacri ibطin kilinkalada timaheeda wayuqasu waa la qusaynaya waa la gaabinaya ashaaribu shaarubaha walcaana taxliq waxliq xiir alcaanata timaha markaa xubinta taranka hareeraheeda ka baxa walkhitaanu gudniinkuna waajibun weeye maadaama uu ka hadlay cadayga iyo axkaamtiisii cadayguna uu ka mid yahay sunan lfira waxyaabihii kale sunan lfira ahaa buu istidraad ahaan u sheego uu ku dacal dhabay rasuulku wuxu uhi sida bukhaariya muslim ba ay wariyeen khamsu min alfitrati shan firada islaamnimada ayay ka mid yihiin iyo sunaha wanaagsan alkhitaanu gudniinka walistixdaadu timaha hoose in la yska xiro waqasu shaaribi shaarubaha in la yska gaabiyo wataqliim ladfaar cidiya in la yska guro wanatfu libti timaha kilinkilada in la rifo wuxuu ihi markaa halkan wayustaxabu liktixaalu in la indhakuusho ayaa sunno ah oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi iktaxiluu bilithmid indhakuusha nooca ithmidka la idhaahdo ku indhakuusha fa inahu yajlu lbasara wayunbitu shacr rawahu tirmidi indhahana waa faydaayo qofka araggiisa ayay xoojisaa timahan markaa xiribaha ana way saartaa way bixisaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa indhakuulan jiray tiro kale dhiman in la indhakuusho ayaa sunaa buu hi witran waistaxabu waxaa la suneeya aligtixaalu indhakuulasho witran tiro markaa kala dhiman oo wax isdheer in la indhakuusho oo il walba saddex jeer la indhakuulo ama ilaa laba jeer ilaa hal mar si ay u noqoto waxa weeyaan witri labada indhoodoo la isku daray wakiban iddahin wadahin buu ihi subka oo dhaasho kiban wakti wakti ka dambeeya waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa diiday in la joogteeyo subkashada xadiidka tirmidi wariyey naha can iliddihaani ilaa kiba nebigu waa diiday in la dhaashado wakti wakti ka dambeeya in la dhaashado wayaani cala xasab alxaaja marka laba tafsiirba waa ku fasireen fuqahaa shaaficiya kibantaas waktan bacda waktin oo inuu dhaashado kadib uu dhaashiga joojiyo ilaa kii hore uu ka qalalayo kadibna uu dhaashado sida waa lagu fasiray markaa daliil xaaja inuu dhaashaday bay noqonaysaa baahi awgeed hadduu kii hore baaqi yahay baahi inuu mar labaad dhaashado ama uu subkado keensanaysaa ma jirto tafsiirka labaad lagu fasirayna waxa weeye in uu maalin dhaashado kadibna uu iska daayo maalin kadibna uu dhaashado sharxu zubadka xuseen ibnu raslaan waxaa ku qoran wاlgibu aslu an tarid اibil almaaa yowma watadacahu yowma algibu waa geel inuu maalin soo arooro maalinna u qado marka macnuhu dee wuxuu noqonayaa naha can ilidihaani ilaa giban inuu maalin dhaashado maalinna dhaashiga joojiyo mooyaane in la dhaashado dhaashiga la wado u rasuulku alayh salatu salaam waa diiday imaamu axmedna xadiidka saasuu ku fasiray marka labadaa tafsiirba waa loo sheegay gibiga waqalim gur dufran cidiyana gur sunan lfir ayuu rasuulku alayh salaatu salaam ku daray cidiyaha in la iska guro wantif rif liibin ay lishacri ibin oo natfi libi buu nabigu alayh salaatu salaam ku daray sunan lfira waa haddii qofku markaa uu awoodo haddii kale waa xiiri karaa waayo maqsuudku waa nadaafadda waxna waa marin karaa sida dawooyinkani hadda loo isticmaalo kale imaamu shaafici raximah llahu tacaala sida tarjamadiisa fii siyar aclaami nubala ku taala inaan rifo la aqwa calaa dalika buuhi ma awoodo taas markaa nuuradaan isticmaalaa buuhi oo timaha si aan iskaga jaraa marka maxaa loo amray timaha kilinkilada in la rifo la fujiyo timaha shaarubahana in la jaro waxay leeyihiin kilinkiladu waa meel dhidid iyo waxaas ay ku samaysmaan oo ur samaysa marka timihii haddii la rifo daciif bay noqonayaan soo bixitaankooduna ma soo degdegayo haddii markaa dee la xiiri lahaa xiiristu timaha way badisaa waanay xoojisaa saa awgeed baa labadaasi loo kala duway wayuqasu shaaribu buu yidhi shaarubahana waa la qusaynaya oo ilaa waxa weeyaan dibinta casaankeedu uu muuqdo ayaa la jaraya haddii la wada jarana waxay leeyihin sunuinta waa ku xaasilaya walcaana taxliq alcaana waa ashacru aladii xawla alqubli waddubur waa timaha markaa cawrada hareeraheeda kasoo baxaa xagga hore iyo xagga dambaba xiir buu yidhi waa istixdaadka uu rasuulku alayh salatu slam xadiida ku sheegay muddo intee leeg baa markaa loo qabanayaa cidiyaha gurustooda iyo timaha kilinkilada jaristooda iyo istixdaadka iyo shaarubaha iyo waxa waxa caddeeyey xadiidu anas fi saxiix muslim waqata lana ana nabiya waqata lana fi qasi shaaribi wataqliim اladfaari wanatfi اlibطi xalqi اlcaanati anlaa natruka akara min arbaciina yowma rasuulku wuxuu noo mudeeyey buuhi afartan maalmood ka badan inaanaan meesha ku dayn macnaa afartan maalmood ka hor hadday dhaadheeraadaan dee waa la jaraya laakiin muddada u badan ee meesha lagu dayn karaa waa arbaciin arbaciin wixii ka badan nebigu calayh isalaatu wasalaam waa noo diiday buu leeyahy walkhitaanuna waajibun weeyaan buuhi gudniinkuna waa waajib oo qofka isagoo gudan aan soo dhalan buu waajib ku yihi cinda shaaficiya ragga iyo dumarka labadaba waajib buu ku yahay waxaana uu waajib noqonayaa cinda albuluuqi waalcaql maruu qofku yahay qof qaangaada oo miyir qaba markuu yahay walaa yajibu cala alwaliyi khitaanu asabiyi waalmajnuun waman laa yataxamal waajib kuma aha qofka mas-uulka ahi inuu gudo ilmaha yar weli aan qaangaadhin waayo waajib kuma ahba wakadalika qofka waal inuu gudaa waajib kuma aha waa qof khayru mukalaf oo cibaadaadkii iyo tahaaradii yar aanay waajib ku ahayn wakadalika qofka aan taxamul ahayn bimacnaa aan iska xejin ahayn dhibaato u geysanayo waaba xaaraanba isaga in la gudaa yowma asaabic fii saabici wilaadatihi in la gudo ayaa sunnaa oo saa loo dedejiyo hadduu qaa xamili karayo weeye haddii kalese ma banaanaba haddaanu xamili karahayn yowma saabica in laga horeysiiyaana waa makruuh bay idhahaan shaaficiyadu wayukrahu qabla asaabici in ixtamalahu haddaba wuxuu ka sheekeynayaa gudniinka marka gudniinka waajibnimadiisa maxaa u daliila waxay u daliishadeen ilaahay subxana wa tacala nebi maxamed markuu la hadlay wuxuu ku hi an itabic milata ibraahima xaniifa nebi ibraahim miladiisii raac milatu ibraahimna miladiisa waxaa ka mid ah sida bukhaari wariyey anahu ikhtatana wa huwa ibnu amaaniina sana isagoo sideetan jira ayuu isguday nebiyullaahi ibraahim ta kale waxa ay leeyihiin waajibnimada waxaa u daliila waxaa qofkii laga jarayaa qeyb jirhkiisii ka mid ah oo wax soo u soo bedelaya aanu jirin oo cidiyaha oo kale ayaa laga ixtiraazaya cidiyuhu waxay leeyihiin khalaf waxbaa soo bedelaya oo lilxaajana loo jari maayo tacabudan baa loo jaraya cibaadaysi awgeed marka walaa yakunu dalika ilaa waajiban jarista noocaasi waajiban wax kalama noqoto ile xanuujin baa ku jirta sidaas oo kale idhaaru lcawra ayaa ka dhalanaysa oo qofkii gudaya dee qofkan cawradiisi u arkaya marka waxaa daraaddii cawrada loo muujiyey waajib mooyaane wax kalama noqon karo kayfiyadiisiibuu kaalciddu ku waajibay iyo kayfiyadiisibu halkana kaga hadlay wuxu uhi libaaliqin ay calaa baaliqin wayajibu waa waajibaa calaa baaliqin buu ku waajibaa mid qaan gaadhay saatira kamratin qaطac yuqطacu waa la jarayaa saatiru kamratin dakarka intiisa hore oo xashafada ah xaraga qariye ayaa la jaraya ay fii xaqi dakari kii labaa marka laga hadlayo walisma wa yuqطacu waa la jarayaa maa yaqac caleyh ism waxa magacuu ku dhacayo min unha tii dhadigeyd baa laga jaraya wax magacuu ku dhaca wax jaritaanu la odhan karo oo badriga ayaa inya wuxuun laga jaraya wax magaca jaris qaadan kara oo yeelan kara marka kayfiyadiisina waa taasoo de way iska caddahay hadduu lab yahay dakarka ama xubinta inteeda hore ee xashafada la idhaahdo xaragga ku dahaaran baa la jaraya hadduu qofku dhadig yahayna waxa weyaan hilibkaa yaree xaggaa sare ku yaala ayaa wuxuu laga jaraya inaan lagu talax tegin ayuu rasuulu ku taliyey sida xadiidu macaiya ku cad culimada qaarkoodna ay tasxiixiyeen maanta khitaankii waa lala dagaalamaa gaaladu aada bay ula dagaalamaanoo weerar bay ku hayaan waxay inoogu soo gabadeen kii aan sharciga ahayn ee dhibaatada badan watay ee xaaraanta shareecadeennaba ku ahaa markii hore inay kaa la dagaalamayaan bay inoogu sawireen kadib kaa markii dadka badankoodu ay iskaba daayeen gudniinka gebigiisiiba waxaa laga dhigay jariimo iyo dembi baa laga dhigay gudniinkana ilaahay subxana wa tacaala markuu sharciyey lixikmu u sharciyey culimada qaarkood waxay sheegeen tiro aada u badan oo ka mida dhakhaatiirta gaalada ma hadda muslimiin daraasaad iyo cilmi baadhis ay sameeyeen inay ku gaadheen in gudniinka dumarka haddii la yska daayo cudurro fara badan ay ka dhashaan oo cudurro iyo dhibaatooyin fara badan dawo uu ka yahayba ilaahay subxaana wa tacaala wax walba waa og yahay bani aadamkuna waxaa ma oga hadday ilaahay waddadiisa uu jeexay ay raaci waayaan dhibaato adduunye mid aakhiray kala kulmayaan waxyaaba maanta ay ku celceliyaan waxaa ka mid ah gaar ahaan dumarka markay ka hadlayaan maxaa la jaraya bay dhahdaan maxaa xadaynaya waxa la jaraya waxaa la jaraya kutubtu ku yaalla waanay garan ahayn waxaana laga yaabaa dad aan garan ahayn inay weydiiyaan dabeetana markay jawaab saxa siin waa inay u qaataan in shareecadu aanay xadidinba waxa la jarayo walisma waa kaa ku leh qaطaca waa jaraya alkhaatinu ka qofka gudaya saatira kamratin buu jaraya dakarka ninka intiisa hore haraga ku dahaaran walisma waqaaca waa jaraya alkhaatimu alisma wax magacu magaca jariseed uu ku dhaboobo ayuu min unthaa ka jaraya tadhadig wayukrahu waa la karhaa buu ihi alqazacu baa la karhaa dhanxiirkaa la karhaa ama barxiirka madaxa la barxiiro tanazuhan karahata tanziihin karaaho markaan karahatu taxriim aan ahayne karahatu tanziih wayukrahu waxaa la karhaa alakhdu jaris min jawaanibi canfaqatin caananuug dhinacyadeeda wax laga jaro canfaqadu waa ashacru aladii taxta ashafa asufla ama cala shafati sufla waa timahaasi ku yaala dibinta hoose caana nuug baa la dhahaa af soomaaligana markaa in hareeraha laga jaro wax laga gogooyo oo la qoro waa la karaaha buuri wa lixyatin gadh dhinacyadii in wax laga jarana waa la karaaha wa xaajibin sunnayaal in wax laga jarana waa la karhaa wa xalqu shacri imra'atin wa yukrahu waa la karaa xalqu shacri imra'atin gabadh timaheed in la xeero ka raddi tiibin udug celintii sida loo karo udug in lagu celiyo qofkii kusiyey sida loo karo wa rayxaanin wa raddi rayxaanin rayxaanka geedka la dhaahdo oo nooc uduga ka mida qofka kusiyey in lagu celiyaa say makruuh u tahay calaaman mid lagu celiyey yuhdii kuu soo hadiyeeyey xaramuu xaaraantimeeyeen culimadu khidaaba shacrin tima midabeyntood bisawaadin madow lagu midabeeyo lirajulin timahaasoo nin u sugan aw imraatin aw imra'atin ama gabadh u sugan laa liljihaadi jihaadka awgii haddii loo madoobeynayo lama karo halkana wuxuu kaga hadlayaa arrimo markaa makruuha oo laga fiican yahay wayukrahu lqazac buu hi in madaxa la barxeero ayaa la karhaa buu hi alqazac waa xalqu bacdi ra's sa cabdullaahi bnu cumar uu xadiidka warinayaa uu ku fasiray naha anabiyu calayhi salaatu wasalaam can ilqazc xadiidka bukhaari uu ku wariyey saxiixiisa marka madaxa in barh la xiiro barhna laga tago inta la xiiriyo inta laga tegay ta doonaysa ha badnaato waxaa kaloo rasuulku arkay inan yar oo markaa timihiisa qayb la xiray qaybna laga tegay rasuulku ixlaquu kulahu aw itrukuu kulahu buui wada xiira ama wada daaya asbaabta loo diiday culimada ka hadlayaana waxay dhahdaan lianna hada yushawihu suurata alinsaan qofka muuqaalkiisii bay arrintaasi fool xumaynaysa waxaa kaloo ay yidhaahdaan waa tashabuh bilkufaar yuhuud iyo kuwaasaa sidaasi yeela marka waa makruuhun buu ihi sheekhu isaga ayaa arrimahan ka dambeeyaba sida saxiixa daliil ahaanna waa waxaan bannaanayn makruuhila macnaheedu waa bannaan yahay laakiin waa laga fiican wey walakhdu min jawaanibi canfaqatin wayukro waa la kara alakhdu qaadis min jawaanibi canfaqatin caana nuug dhinacyadeeda wax laga gooyo waa la karaa sida saxiixa lixyada ama garhka ayay ka mid tahay walixyatin walakhdu min jaanibi lixyatinna waa la karaa waxaajibinna waa la karaa sunayaasha in la gooyo ama la xeero waa mid aan bannaanayn makruuh qura maayo waa xaaraan rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu uhi lacana allahu annaamisata walmutanamisa tanamuskii weeye ta waxa weeyaan dumarka sunayaasha ka xiirta iyo taa odhanaysa ha layga xiire dalbaysaba nacdal baa ku dhacday buui rasuulku alayh isalatu salam ama nacdal buu ku habaaray taasina waxay tusinaysaa arrintaasi xaaraan qura xataa inaanay ahayna inay tahay kabiire inay tahay marka makruuh qura aan lagu sheegi karin garhka marka in wax laga jarjarana iyadana wuxuu ku sheegay inay tahay makruuh marka xiirista lafteeda waxay yidhaahdaan shaaficiyada mutaakhiriintoodu dee bal nawowi iyo raaficiyaba ka soo bilowo iyaduna waa makruuhun bay yidhaahdaan sida saxiixiina waxa weeye xalqu lixya inay tahay xaaraan culimada qaarkoodna ijmaac bay kusoo rareen sida calaa'i oo kale iyo in la xiraano waa mid khilaafsan axaadiida nebiga nebigu calayh salatu salaam ucfu lixa buuhi wafiru lixa awfu lixa garhka sii daaya buui rasuulku calayh salatu salaam badiya buu ihi marka amarkii nebigay ka hor imanaysa maa zaada cala alqabda marka saa loo qabto wixii dheeraad ka noqda ayaa markaa dee salafka qaarkood laga soo naqliyey in la jari karo aahaartaasina waxay u badan tahay fi lxaji waalcumra markuu xajiyo ama uu cumraystee timaa uu iska xiirayo ama uu gaabinayo qabdada wixii zaa'idkaa inuu raaciyo marka in shaaficiyada loo nisbeeyo xalqu lixyati inuu makruuhun yahay nadar baa ku sugan nawowi iyo raafici bikaraahati xalqi lixya bay yidhaahdeen laakiin ibnu rifca arintaasi waa ku ictiraaday ictarada calى الraafici والnawowi fii xaashiyaة اkaafiya saa ku taal بأن الشhaaficiya nasa fi اlumi calى الtaxriimi buu hi weliba الshaaficiyu nasa fi اlumi calى الtaxriim shaafici kitaab اlum wuxuu ku nasgareeyey garhka in la xiraa inay xaaraantay sidaasoo kale ayuu zarkashi laftiisuna yidhi isna culamada shaaficiya ka mida alxaliimi kitaabkiisa shucab aliimaan iyo sheekhiisii alkafaal ashaashi bimxaasin shariica saasuu yihi aladraci isna ka mida fuqahaa shaaficiya wuxuu yihi asawaabu taxriimu xalqiha jumlata ligayri cilati biha sida saxdi waxa weeye yana madhaban fi lmadhab sida saxdi waxa weeye in la xiiraa inay xaaraantay iyadoo cilo iyo dee dhibaato ku sugan awgeed aan loo xiir ahayn sidaa culimadaas ay yidhaahdeen ibnu rifca iyo adraci iyo xaliimi iyo alkafaal ishaashi iyo zarkashi iyo ayaa sida saxdaa ah ee fi lxaqiiqatina madhabkii shaaficina ah axaadiida iyo adiladana waafaqsan wuxuu yihi wa xalqu shacri imra'atin gabadh timaheed in la xiirana waa la karhaa haddii ay nin leedahay ama nin ay addoon u tahay iyadu waa xaaraan inay xiirtaa isagoon u idmin oon u ogolaan sida uu ku yihi fi tuxfa bal yajib اljazu bixurmatihi calى zawjatin aw amatin bigayri idni zawjin aw sayidin tuxfat muxtaaj busaa ku yihi marka iطlaaqan naadimka taasaa lagu qeydaya wa xalqu shacru imra'ati goormaa la karhaa ida adina laha zawjuha aw sayiduha markaasay makruuti haddaanu idminna waa xaaraan timuu gabadha qurux bay u yihiin marka haddii ay xiirto timihii quruxdii bay iska suulisay hadday gaabisana raggii bay markaa u ekaanaysa waxyaabo kaloo la karuu raaciyo waxaa ka mida raddu tiibin uduga iyo cadarka iyo miskiga iyo rayxaanka iyo qofkii kuusoo hadiyey inaad ku celiso iyaduna waa makruh i ka raddi iibin ay kamaa yukrahu sia loo karho raddu iibin udug celinti iyo warayxaanin calaaman mid lagu celiyo yuhdi yana hadiyeeye muslim baa saxiixiisa ku wariyey rasuulku inuu yihi man curida caleyh rayxaan falaa yaruddahu qofka rayxaan la idhaahdo ho ciddii siisay yaanu ku celin fainahu khafiif maxmali ayib riix qaadistiisu way fududoo qofka culays kuma hayo caraf iyo udug fiicanna waa leeyi waxaa kaloo tirmidi wariyey nebigu ui alaaatu laa turaddu alwasaa'id waduhun walaban saddex lama celiyo barkimo haddii lagu dhaao barkimadan ku tiirso iyo duhnigiioo dee udug uu soo geliyo dhaashigi waxaasoo dhan iibka riwaayaadka qaarkood ku yimi iyo allaban caanaha afartaa la celin maayo ciddii bixisay lagu celin maayo wa fi bukhaari anabiya kaana laa yarudu iib bukhaari wuxuu saxiisa ku wariyay nebigu calayh salatu salaam uduga la siiyo cidda siisay inaanu ku celin jirin halkana wuxuu kaga hadlayaa timaha in la madoobeeyaa xukumka ay leeday xaramuu ee alculamaa khidaaba shacrin tima midabeyntood bisawaadin madow lagu midabeeyo ayay xaaraantimeeyeen lirajulin timahaasoo nin u sugan mulaqan wa imra'atin aw imra'atin ama gabadh u sugan ninka waa mulaqan xaalna uma banaana inuu madoobeeyo marka xaaladda jihaadka laga soo reebo gabadhana bikayri idni xaliilihabaa madoobeyntu ay xaaraan noqonaysa waxay leeyihin hadduu u ogolaado u fasaxo jaaza lakin taasi axaadiiay ka hor imanaysa axaadiiu mulaqan bay u diiday khidaab sharci bisawaad xadiidka abu daawuud wariye baa ka mid yakunu qowmun yakhdubuuna bisawaad waxaa iman doonaa qabla qiyaami saaca dad timahooda madow mariya ka xawaasil ilxamaam sida xamaamka xawsaladiisa halkaa baacugiisa dhogorta madoowe kaga taalloo kaley timi ka dhigayaan laa yarixuuna fi akhiri zamaan ba xadiida ku timi yakhdubuun yakunu qowmun fi akhiri zamaan yakhdubuuna bisawaad laa yariixuuna raaixat aljana uduga jannada heli maayaan bui rasuulku waxaana xadiid saxiixa shaykhuna abu cabdiraxmaan ilwaadici raximah allahu tacala wuxuu leeyahy risaalo la dhaha taxriimu alkhidaabi bisawaad akhara min casharata axaadiid oo timaha madow in lagu midabeeyo diideysa ayuu ku sheegay oo saxiixa midabada kale haddaanay dhib lahayn ama gaalo iyo dad xun aan lagaga dayanahayn dhib ma laha iyagu waa iska bannaayin madowga la diidayaana waa madowga khaaliska baraxa tira laakiin madowga iyo casaanka isku jira sheedda dee casaankina uu ka muuqanayo baroonkaoo kale noqonaya dhib ma laha oo katamka khadaba abubakrin sida anas bn malik uu yihi khadaba abubakr wa cumaru bilkatam abubakr iyo cumarba katamka oo ah asawaad aladi yamiin ila alxumra waa geed markaa madow iyo casaan isugu jira timahooda waa ku midabeeyeen wax dhibi kaa kuma jirto laa liljihaadi jihaadka awgee haddii loo madoobeysanayo xaaraan maaha cadowga markaa dee lagu baqagelinayo oo dee si aan oday boos ah oo caddaaday intay ku arkaan aanay kugu soo dhiiran ay kugu arkaan inaad tahay nin waxa weyaan garmadooba xooga oo markii gaar ahaan dee seefaha iyo waxaa lagu dagaalamaya dee raggu ay ismudanayeen waad madoobeyn kartaa si ay kaaga baqaan oo ay cadowga dee aada ugu argagixiso arrintaas ninku lugihiisa iyo gacmaha iyo xinama marsan karaa aad bay isugu khilaafaan fuqahada shaaficiyadu cijli oo kale wuxu uhi waa xaaraan nawowina waa ku raacay maawardi iyo raafici iyo saaxib ulbayaan camraani iyo waa jaais bay yidhaahdeen waana sida mukhtaarkaaba ayuu yihi saaxib alcubaab waain almihi waa masalaha isku khilaafeen hadee jeerna waxay u noqonaysaa qadiyaddii tashabuh qofku xilliga uu joogiyo meesha uu joogay ile daliil gaari kuma soo aroorinay hadday dumar isu ekaysin arrintaasi tahay uu uga qasdiyayo ama dee ficlanba ay tahay midaan banaanayn bay noqonaysaa haddii kaleo aanu dumar isu ekaysin aan uga qasdiyeyne isqaboojinaya waxaas inu uga qasdiyayo oo lugaha kullaaday odaygii markaasuu xinno markaa cirbaha iyo meelaha iska mariyey wax dhiba ma laha insha allah baab alwuduu weysaysiga baabkii ka hadlayi kari weeye alwuduu wowda haddii la godo waa ismu lilficil haddii la fadxiyo alwaduu la idhaana waa ismu lilma aladii yatawadau bihi waa magac biyaa lagu weysanaya ay leeyihin waxaa kaloo la yidhi alwuduu lahumaa walwaduu lahumaa yacni wuduu oo wowda la goday labadaba waa la idhahdaa ficilka weysaysiga iyo waxa lagu weysanaya wa qiila alwaduu oo bilfatxi baa labadaba la idhahdaa wax weyne halkaa inagagama aasna alwuduu luqatan min alwadaa ayay ka timi oo alxusnu waljamaala muujibuhu buu yidhi waxaa weysaysiga sababu noqdaa muujibuhu ay asbaabuhu waa mufrad mudaafahoo yocum waa caam marka muujibaatu ay asbaabuhu alasbaab alatii yajibu biha alwuduu sababaha marka la helo weysaysi uu waajibayo dhinaca kale haddii laga eegana waa nawaaqid lwuduugi ama mubdilaat lwuduugi waaye waxay ka hadlaan markaa fuqahaa shaaficiya ma aladii yuujib alwuduu maa alxadath baa ma weyse jabka ah mise waa alqiyaam lisalaa mise waa ukicista salaada wasaxiixu annahu yajibu bihima weysaysigu labadaasoo wada socduu ku waajibaya inuu xadath jiro salaadna qofku uu doonaya inuu tukado ama wax kaloo dee weysadu ay shardi u tahay oo ilahi wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ila salaati faqsiluu wujuhakum idaa qumtum ila salaati muxdithiina weeyaan macnaheedu marka waa labadii wada socda markaad doonaysaa inaad tukataan aada weyse jabsan tihiinna horta weysaysta wuxuu uhi muujibuhu sababaha weysaysiga waajibiyaa waana kuwii weysada burinaya une alkhaariju waa waxa soo baxa min sabiilin marin ka soo baxa oo qubul ka soo baxa min qubulin ka soo baxa xagga hore ah aw duburin ama xagga dambe ka soo baxa hayra maniyin oon mani ahayn oo alkhaarij min asabiileyn o dhami weysada waa jabayaa buuri marka muxuu ka soo reebay manidii manida uu ka soo reebeyna sifay leedahay hayra maniyin mani aan ahayn manidaasi oo muujib litaqsiili meydhasho mid waajibinaysa ah kadaa saasoo kale zawaalu lcaqli caqliga iyo garaadka suulistiisa ayaa weyse waajibiya laa binowmi kulli mumakkinin mid kasta oo baridiisa dhulka qabadsiiyey hurdadiisa maya ay laa bizawaali lcaqli caqli suulistii weyse ma waajibiso binowmi kulli mumakkinin uu ku suulo mid kasta oo dabadiisa dhulka qabadsiiyey hurdadiisa uu ku suulo taana waa la soo reebaya walamsu mar'atin gabarh taabashadeed ayaa weysaysiga waajibisa rajul ay rajulan nin ay taabato oo mansuubkii baa markaa lagu dul istaagayo waa luqatu rabiica weeye laa maxrami ninkaasoo maxram ahayn waa xaa'ilun teed u dhaxeeya ninka iyo gabadha jirkooda kafa ay manaca waa diiday linaqdi taabashadaasi inay weysada buriso wamasu farji basharin bani aadam farjigii taabashadiibaa weyse waajibisa bibatni kafin cukurka xaggiisa hoose lagu taabto wakhtiira waxaa la doortay min aklin cunis inay weyse ka waajibto lilaxmi ljusri geela hilibkiisa la cunay marka halkan muujibaat lwuduu buu kaga waramay alkhaariju min asabiileyn baa u horeeya wax kastoo ka soo baxaa labadaa marin midkood qubush iyo duburtaa loo jeedaa waxaasi ha noqdo muctaad hayru muctaad ha noqdo ha qoyanaado ha qalalaado najaas ha noqdo daahir ha noqdo wuxuu doonaya baa noqdo marka kaadida saxarada madida ariix oo neefta ah kuwa waa la ysku waafaqay inay weysadu ku jabto kaadida saxaro waxay soo gelayaan aw jaa axadu minkum min alghaa'id riixdana dee xadiidka abi hureyraaba ku cad xadadka ayaaba ku fasirayba markii laa yaqbal salaata axadikum ida xadaa xataa yatawada mal xadau ya aba hureyra qaala fusaun aw duraad nin reer xadramowda baa weydiiyey soo xadiidkuma hayn nacam madidana dee xadiidkii cali baa ku soo arooray kuntu rajula madaan marka maqdaad ibn aswad waa kii rasuulka u diray rasuulka uu soo weydiiyey limakanati minatihi min maadaama rasuulku uu sadogu ahaa isagu uu ka xishooday qaala yatawadau wayaksilu dakarahu waa weysaysanaya waana ka istinjoonaya buri rasuulku alayh isalatu wasalam kuwan kale waxyaabaha kale labadaa meelood ka soo baxana waa looga qiyaas qaatay haddaba alkhaariju min asabiileynkiiba wuxuu ka soo reebay manidii hayra maniyin waxaa sabiilka ka soo baxay oo mani aan ahayn manidaasoo muujibi taksiili ah manida maydhasho waajibisa oo manida maydhasho waajibisaa weysada ma burisa weeyaan macnaheedu manida maydhasho aan waajibinna soo bixitaankeedu aanu maydhasho waajibina weysada way burisaa si kaleo dee kutubtii kale aad ku aragteen baa jirta waa in la dhaahdo maniyu nafsihi alkhaariju awala maratin manida noocaas ayaa maydhasho waajibisa manida tiisiya ko ee markii koobaadna ka soo baxday taasaa maydhasho waajibisa taas maydhashada waajibisa ayaan weysada weyse aan waajibin oo weysada aan burin laakiin qofka maniyu khayri hadday ka soo baxda ka warrama gabadhii baa markaa lala mucaamalo biyihii ninkaa ka soo baxay dee maydhasho ma waajibinaysa manidaas weysun bay waajibinaysaa marka mar haddaanu maydhasho waajibinahayn weyse way waajibinaysa waxaa la mida maniyu nafsihi alkhaariji fi lmarati thaaniya isaga manidiisa mar labaad ka soo baxda oo biyihii baa markaa ka soo baxay markaasuu dib haddana isugu celiyo istadkhala maniyahu mar labaadka manidii markii hore ay kusoo baxday bay maydhasho waajibin soo maa mar labaadka ilaa awala mara ayuu shardigu ahaaye maydhasho waajibin mayso walihaada weysadii way jebinaysa markaa saanu u dhigay waa waa si fudud haddaad u fiirsato almaniy اladي laa yubطil الwuضوء huwa almaniy اladي yuujib اlgusl ama almaniy اladي laa yuujib اlgusla fayubطil اlwuضوء manida markaa maydhasho waajibisaa waate waa maniyu nafsihi alkhaariju awala maratin manida aan maydhasho waajibinno waa tee waa maniyu gayrihi haddii qofka ay ka soo baxdo ama maniyuhu maratan haaniya ama manidiisi mar labaad ay ka soo baxdo mas'aladan waxay ku dhiseen kolley qiyaas oo waxay yidhaahdeen laba arrimood baa meesha kulmay mid arrinkii weynaa waajibinaya oo ah inay mani soo baxday iyo mid arrinkii yaraa waajibinayo oo ah dee khaarij min asabiil in la helay waxa marinkaa ka soo baxay qubusha ka soo baxay labadaasi hadday kulmaanna mar hadduu arrinku acdam alamreyn waajibiyo bikhusuusi gaarnimadiisa u waajibiyo oo maninimada ayuu maydhasho ku waajibinaya oo tii weyneyda labada arrimood kooda yar caamnimadiisa oo ah khaarij min asabiileyn inuu yahay ku waajibin maayo waaba qaacida fiqiya ama waaba dee daabit fiqiya weeye ma awjaba acdam alamreyn bikhusuusihi laa yuujibu adwanahuma bicumuumihi saasay dhahdaan waxay dhahdaan qofku hadduu yahay muxsan qof guur markaa sharciya soo maray weliba dee gabadh ugu galmooday ama gabadh dee loogu galmooday bay tahay oo uu zinaysto waxaa ku waajibaya rajm oo arrinkii weynaaya ciqaabkii weynaaya mar haddii zinadaasi kii weynaayoo dhagax ku dila ay waajibisay kii yaraayoo jeedalina ma waajibinaysay dha walihaada dee lama sheegin maaciz iyo saxaabigii la odhan jiray alkhaamidiya iyo rasuulku inuu jeedaliyey inuu dhagax ku dilaayo baa la sheegay lakin inuu jeedaliyey lama sheegin marka tanna waa laga qiyaas qaadanay bay dhahan daliil kale masaladaasi ma lahaa halkaasun bay mariyaan say suurtagal ku tahay qofka inay mani ka soo baxdo haddana weys ay u dhowran tahay waxay idhahdaan waa haddii ay manidu bimujaradi nadar kaga soo baxday waxbuu eegay deetana biyii baa ka yimi markaa dee galmana may dhicin taabashana may dhicin sooma marka maydhasha ku waajibaysa laakiin weysadii uu qabay way u dhowrantay waayo waxaa la mid ah haddii uu seexdo oo uu fadhi ku seexdo isagoo dabada dhulka qabadsiiyey dabeetana dee uu riyoodo oo galmiyo waxa uu ku riyoodo saa biyo ay kaga yimaadaan hurdadani tii weysada jebinaysay maaho de waa kan dabada dhulka ku xijinay manidaasina wax kale mar haddaanay la socon dee kelideed weysada jebin mayso waajibin mayso weyse ee meedhasha ayuunbay waajibinaysa kada zawaalulcaqli waxaa kaloo weyse waajibiya qofka caqligiisu inuu suulo yaana garaadkii wax kala garashadii uu ku suulo waali miir doorsoon inuu sirkhaamay inuu suwaxay inuu seexday oo hurdada ayuu xadiidu ku soo arooray inay hurdadu weysada jebiso annowm wikaau sahi wikaau sahi faidaa naama istaطlaqa asahw qofka waxaa lingax u ah dabadiisa dee soo jeedka mar hadduu seexdo lingaxaasa ka furmaya waxay markaa kasoo kuwan kalena waa hurdada loo qiyaas qaato de way kasii daran yihin haday hurdadii weysadu ku jabayso oo hurdadu ay tay meel la filayo wixii weysada jebinaya qofka inuu ka yimaado isagoon isogeyn waalidi iyo miir doorsoonkiiyo dee kuwaasina waa kasii daran yihiin maxaa laga soo reebaya laa binowmi kulli mumakinin oo ka dabadiisa dhulka qabadsiiye ku xejiyey hurdadiisu weysema jebiso markaa taas lafteedu shuruud bay sii leedo waxay dhahdaan inaanu qof buuran ahayn hadduu buuran yahay oo dee iska bari weyn ay daba taallo wax ka soo baxay isma ogaanaya bay dhahdaan naxiifna wayn ahan hadduu daba qori yahayna meel wax celiso ma laha meel wax celiso dee cidhiiri gelisa wixii soo baxayey ma lahaba waxaa kaloo shardiga bay dhahdaan sidii uu ku seexday isagoo u fadhiya waa inuu soo tooso isagoo sidii iska bedelo dhinac u janjeersaday ama hore u foorsaday ama xagga dambe hadduu soo tooso hurdadaasi fadhi baa ku seexday weyse way ka jibinaysa waxaanay de u daliishadeen xadiidka uu muslim wariyey min xadiidi jaabir inay saxaabadu iyagoo cishaayiga sugaya ay seexdeen faqaamuu lisalaati walam yatawadu salaaddii ay u kaceen iyagoo weysaysa marka waxay leyihin dee fadhi bay ku seexdeen baa lagu xambaaraya si loo jamciyo xadiidka iyo axaadiida kale tilmaamaysa hurdadu weysada inay jibso riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku timi xataa khafiqat ru'uusum ilaa madaxyoodu ay ruuxmeen marka taas waxaa tusinaysaa inay fadhi ku socdaan lakin riwaayadda fi musnad albazaar ku timi xaafid ibnu xajarna uu tasxiixo kadalika sheikhu alalbani inay dhinaca dhulka dhigeen baa ku timi marka jamcinta saxda ah waa in la yidhaahdo waxay hurdadaasi weysada uga jabin weyday nucaas bay ahayd nucaasku waa hordhaca ama luladu waa hordhaca hurdada waxaana lagu kala gartaa labada qofku dadka meesha jooga hadduu dhawaaqoodii maqlaya aanu fahmin be waxaas hurdo weyse jebisa maaha oo ina wax ka soo baxeen iyo in kale waa ogaan karaa ila hurdadu naaqid binafsihi maaha mid iskii weysada u jebiya waa madinat lxadath wixii weysada jebinaya inuu meeshaa dhacaa loo badinaya waay marka lulu arrinkoodu ahaa sidaa in la idhahdo ayaa ka fiican sidan wuxuu yidhi walamsu mar'atin gabadh taabashadeed baa weyse ku waajibtaa rajulan nin ay taabato oo laamastumin nisaa bay deliishanayaan waana tafsiirka cabdillaahi bn mascuud radia allahu canh ibnu cabaas wuxuu ku fasiray lamsiga aayadda lagu sheegay galmaduu ku fasiray axaadiid tilmaamaysaana waa jirtaa in taabashadu aanay markaa burin weysada kelideed in aanay burin marka ninka gabadha weysada ka jebinaya haddii ay istaabtaan oo jirkoodu uu isgaadho waa inaanu maxram u ahayn waa kadhi laa maxramin waa nimaan maxram u ahayn maxramkuna waa nin kastoo gabadha guurkeedu si abadiya u xaaraan uga yihi hadduu taabto xataa walow bishaahu hadduu ku taabto ama iyadu ay taabato weyse ka jabi mayso wa kadalika waa in basharadooda ama jirkoodu waa inuu isgaadho iltiqaau basharatay rajuli wamra'ati ajnabiyeyni kabiireyni min geyri xaailin dee safiina iyo saasay ku taalla haddii jirkooda aanu isgaadhina wuxuu u dhaxeeyo maro iyo dee wax lamida weysadii jabi mayso walihaada wuxuu uhi waxaailun wax u dhaxeeya ninka iyo gabadha ajanabiga kala ah jirkooda u dhaxeeya kafa linaqdi manaca waa diiday linaqdi jabitaankii weysada waa diiday waayo waxaa kaloo shardiga inay kabiireyn yihiin kabiireynada maxaa looga jeedaa waa inay dad da-a yihiin maya waa inay yihiin kuwa gaadhay da jinsiga kale uu ku hungurayn karo gabadhu waa inay tay gabadh da ahaan gaadhay wakti raggu ay ku hungurayn karaan oo dee guur iyo waxa ay ka damci karaan wakadalika ninkuna saasoo kale waa inuu gaadhay da ay dumarku ku damci karaan hadduu intaa ka yar yahay oo dadka damcigoodu saliimka yahay aanay qofka u hunguroonahayn taabashadiisu jinsiga kale weysada ka jebin mayso markaa kii wax taabtay iyo kii la taabtay labadaba weysadu waa kaga buraysaa arrintan wamasu farji basharin bani aadam farjigii in la taabto ayaa weyse waajibisa bani aadamku ha yaraado ama ha weynaado meesha laga taabtay qubuul ha noqoto xagga horea ama dubuur ha noqoto xagga dambe labadaba farji waa la idhahdaa rasuulkuna wuxu uhi man masa farjan falyatawada qofku dabada ama cawrada uu taabtay tiisa ha noqoto ama qof kale cawradii ha noqoto xubintaasi la taabtay qofkii ha ku taallo ama mid laga gooyo halkaa taalla ha noqoto marka markuu leeyahy farja basharin wuxuu meesha ka saarayaa taabashada la taabto xoolihii oo kale dabadooda iyo dee cisilkooda iyo waxaa la taabto waxaa saasoo kale lamida jinka ayay yidhahdeen wamilu hal jiniyu ma garana cid jinka markaa gacma la gaadhee marka halkee lagu taabto ayay weyse u jabaysaa bibatni kafin marka lagu taabto kafka intiisaa hoose iyo asaabicda faraha intoodaa hoose intaa marka laysku daboolo ee laysku yara cadaadiyo qarsoomaysa haddii lagu taabto oo xadiidka tirmidi baa u daliy idaa afdaa axadukum biyadihi ilaa farjihi falyatawada ifdaagana shaafici oo min ahli luqa muxuu ku fasiray yacnaa min geyri xaayil iyadoo aanay waxba aanay u dhaxayn sidaasoo kale meesha lagu taabtay ay tahay kafka xaggiisa hoose ayib marka haddii xubnaha kale lagu taabto suxulkiisa hadduu ku taabto ama uu ku taabto waxa weeyaan dhudhunkiisa ama cududiisa ku taabto ama lugtiisa ku taabto weyse jabi mayso halkana wuxu uhi waktira waxaa la doortay min akli lilaxmi اljuzri wujuub lwuduu baa la doortay weysaysi inuu waajibayo min aklin cunis laga weysaysto lilaxmi اljuzri geela hilibkiisa markaa la cunay marka masaladan sida muctamadka ah fi lmadhab waa hilibka geelu inaanu weyse jebin cidda uu leeyahy way doorteenna daliil ahaan bay u doorteen buu ujeedaa madhab ahaan bay u doorteen maha waana alimaamu nawowi raximah اllahu tacaala iyo jamaaca min almuxaqiqiin waxaanay u daliishadeen labada xadiid xadiidka bara iyo xadiidka jaabir ibnu samura oo labadaba rasuulku uhi tawada min luxuumi libil hilibka geela ka weysaysta rasuulku uhi alayh salatu hilibka ariga ma ka weysaysana haddaad doontaan bu rasuulku hilibka geela ma ka weysaysanaad nacam tawada min luxuumi libil labadaa u kala qaaday rasuulku alayh salaatu wasalam imaamuna wuxuu idhahdaa wahuwa wain shada madhaban fahuwa qawiyu daliila hilibka gel inuu weysada jabiyaa madhab ahaan shaad ha u ahataba laakiin daliil ahaan bay qawi u tahay dee daliilkaana waajiba in la raaco la madhab kuguma adoonsana daliil kugu adoonsan lisaxati xadiiثayni fi waayo laba xadiid baa ku ansaxay buuri wakhtaaruu muxaqiquuna waاctaqaduu rujxaanahu shaaficiyadu waxay idhahdaan wuduuga xadiidka lagu sheegay waa wuduugii lugawiga ahaa faraxasha wayaan macnaheedu wa hada غayru صaxiix waa ضaciif suuri alimaamu الnawowi waxaa kaloo idhahdaan xadiiثaasi waa mansukh waxa naskhay xadiidka odhanaya kaana aakhiru اlamrayni min rasuuli lah tark اlwudu mima masat الnar taana jawaabteedu waxay tahi laha xadiidkani waa caam xadiiث اlwudu min laxmi اlibila waa khaas wاlkhaasu yaqdi calى اlcaam markaa sida daliil ahaan صaxiix waxaa weeye hilibka geelu inuu weysada jebiyo waana sidaa nawowi iyo bayhaqi iyo ibnmundir iyo ibn khusayma iyo culimo badan oo muxaqiqiinta shaaficiyada ka midii daliil ahaan ay doorteen nawi majmuuca iyo iyo kitaabkiisa kale ee rawdada iyo rawdatu aalibiin iyo ayuu masaladaa ku sheegaa halkana wuxuu kaga waramayaa qofkii yaqiinsanaa weyse qab hadduu weyse jabkii ka shakiyo iyo taa cagsigeeda oo qofkii weyse jab yaqiinsanaa inuu weysaystay hadduu ka shakiyo maxaa la yeelaya wmaca yaqiini xadain xadaث marka la yaqiinsado aw طuhrin ama dahaariyo weyse qab la yaqiinsado idaa طara hadduu soo dariyo shakun shaki bididihi ay fii didihi fii xusuuli didihi kaa la yaqiinsanaa kasoo horjeedkiisu inuu xaasilo laga shakiyey caamil waa camal fali doonaa kaa shakiyey yaqiinahu ay biyaqiinihi buu ku camal fali waa mansuub binasci اkhaafi ama camil waa samayn yaqiinuhu yaqiintiisu camalahu shaqadiisu qabsan marka halka wuxuu leeyahay qofkii oo yaqiinsan weyse la-aan ayaa ka shakiyey inuu weysaysta ama isaga oo weyse yaqiinsan buu ka shakiyey inay weysadu jabtay yaqiintiisu ku camal falayaa buuri sidii uu hubay hadduu weyse la-aan isku hubay weysaduu ka shakiyey ku camal fali maayo hadduu weyse qab isku hubayna weyse jabka uu ka shakiyey ku camal fali maayo waxaana u daliila xadiiثu abi hurayra fii muslim ida wajada axaduku fii baطnihi shaya faashkala calayh akharaja minhu shayun aw laa falaa yakhrujana min almasjid xataa yasmaca sawta aw yajid riixa haddii midkiin markaa dee calooshiisu ay dhaqdhaqaaqdo dareen uu ka helo calooshiisa oo uu ka shakiyo miyay wax ka soo baxeen neef miyay ka timise kama iman masaajidka yaanu ka bixin oo weysaysi yaanu uga bixin weyse qabkii uu isku hubay shakiga ayaanu uga tegin xataa yasmaca sawtan aw yajid raxan ilaa uu yaqiinsanaya inuu weyse jabay xadiidu cabdillaahi ibni zaydna waa la mid waana ta culimadu ay ku dhiseen qaacidada fiqiga ee qawaacidda waaweyne shantaa ka mid a alyaqiinu laa yazuulu bishak wixii la hubay shaki ka daba yimi kuma suulo yaqiintii baa lagu camal falaya haddaba labadaba qofkani inay mareen wuu hubay weyse jab iyo weyse qab labada kii horeeyey buu ka shakiyey weyse jab kaa horeeyey weyse qab kaa dambeeyey mise weyse qab kaa horeeyeyo weyse jab kaa dambeeyey markaa muxuu yeelaya wuxuu uhi wasaabiqun idaa juhila haddii la garan waayo saabiqun ka horeeyey khud yuqaalu waxaa la odhanayaa ay lishaaki kaa shakisan khud qaado oo ku camal fal didda maa kii waxaa ka soo horjeeda qabla yaqiinin yaqiin horteed jiray wa saabiqun idaa juhila haddii la garan waayo saabiqun labada kii horrey labaduba inay dhaceen waa loogi ninkani waxa weeyaan meel buu hurday tusaale ahaan halkaa waxaa ka qoyan kaadidiisiiyo habeenkii buu kusoo kaajay halkaana biyuu ku weysaystay baa ka qoyan labada keebaa horreeyey buu garan waayo kaadidaa uu kaajay ee dee weyse jebisay mise mise weysaysiga keebaa horreeyey buu garan waayo waxaa la odhanayaa khud didda maa qabla yaqiinin yaqiin horteed wixii dhacay yani cagsigiisa qaado didda maa qabla yaqiinin waxaad hubto sida ka soo horjeeda qaado yani yaqiinta wixii ka horeeyey sida ka soo horjeeda qaado baa la odhanaya labadaba maxaa ka horeeyey labadaba wuu yaqiinsanyay soo ma weyse qab iyo weyse jabsay u kala horreeyen baanu garanayn labadaba maxaa ka horeeyey labadaba wixii ka horeeyey cagsigiisubuu ku camal falaya tusaale maxaa ka horeeyey labadanuu ka shakisay weyse qabka iyo weyse jabka labadaa hortood hadduu muxdith ahaa mid weyse jabsan de xadadkaa cagsigiisa didkiisunbuu qaadanaya hadda mutaahir buu noqonaya mid weyse qaba ayuu noqonaya waayo muxuu yaqiinsaday aلطuhra labadanuu ka shakiye hortood inuu طaahiraha buu yaqiinsaday in طuhrigaasi xadaث iyo weysejab uu ka dembeeyena uu ka shaki wاlyaqiinu laa yazuulu bishak asalkuna waa inaanu wax weysadaa jebiya aanu ka dembeyn labadanuu ka shakiye hortood wuxuu ahaa mutaطahir buu ahaa mid weyse qaba taa cagsigeeduu qaadanayaayo hadda muxuu iska dhigaya uu ku camal falaya inuu muxdith yahay buu hadda iska dhigaya waxaa iman karta labadoodaba wixii ka horreeyey inaanu garanaynba weyse qabkan iyo weyse jabkan uu yaqiinsaday sida u kala horreeye inuu garan waayey maxaa labadooda kasii horreeye garan maayo maxaa markaa la yeelaya xayu meel bui lam yuclam aan la garanayn bishayin shay shay bimacnaa labadan uu ka shakiyey ka horreeyey falwuduuءu weysaysi multazamun waa mid la islaasimsiinayo oo bimacnaa si waajiba loola imanayo dee laba ixtimaal baa meeshii yaalla inuu weyse qabo iyo inuu weyse jabay labadii wax kale rajaxaana ma jiraan marka salaadna dee lama tukan karo iyada oo laga shakisan yahay uhrigii oo laga taradudayo inuu aahir iyo inaanu aahir ahayn wuxuu ihi furuuduhu weysada arkaanteedu anniyatu weeye waqsil maydh wajhaka wejigaaga maydh wagusluka weeye faralada weysadu maydhistaada alyadayn labada gacmadaad maydho maca mirfaqika suxulkaagana adoo raacinaya wamasxu bacdi ra'si weeye waa madaxa barhkii in la masaxo uma qsil deeta intaa dabadeed maydh oo wacum maydhista ku caam yeel wada gaadhsii rijlayka labadaada lugood maca kacbayka labada kuraamoodna adoo la maydhaya watartiibu weeye faralada iyo arkaanta weysadu waa in xubnaha saa loo sheega ad u kala horeysiiso halkan wuxuu kaga warramaya furuud lwudu marka furuud lwudu waa sittatun waa lix furuudana waxaa looga jeeda arkaantii lagama maarmaanka u ahayd ee weysada aan la helahayn ilaa la helo anniyatu baa kow ka ah in la niyeysto weysaysigii waayo rasuulku wuxuu uhi inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imriin maa nawa kayfiyatu niyat lwuduna waa see see see loo niyoonaya rafcu lxadad buu niyoonaya xadadka inuu iska rafciyo fard lwudu ayuu niyoon karaa aadaء lwudu buu niyoon karaa aطahaara lisalaa buu niyoon karaa alwudu buu niyoon karaa saa u ilaaqay hadduu aطahaaroo qura niyoodo ka warrama weysadaysu ansixi mayso waayo طahaaradu luqadana macnay ku leedahay shareecadana macnay ku leedahay marka haddaanu qeydina طahaaro unu niyooday labadii dee tay tahay baan la garanayn labadiiba waa ixtimaasha waayahay horeynu dee kutubta horeynu kusoo aragnay niyada macnaheedu inuu yahay qasdu shay ama qasdu lficli muqtarinan qasdu shaya muqtarinan bificli shaygii loo qastiyey samayntiisa qasdigaasi oo samaynta la xidhiidhsan marka wejiga meydhistiisa markuu bilaabayu niyada la imanaya wayan macnaheedu waqsil wajhaka waa faralka labaadee wejigaaga maydh oo ilaahay baa yidhi faqsiluu wujuuhakum wejigana daahirkaa loo jeedaa intan muuqata oo sanka iyo afka iyo kuma jiraan xadkiisuna xaggaa dherarka waxa weeyaan halkaa timuhu ay ka baxaan caadatan sida loo bartay ilaa lafgarheedda marka qofku hadduu bidaar yeesho lama odhanayo wejigiibaa durkay ee ilaa halka timuhu hadda kusoo joogaan maydh la odhan maayo haddii ay timihiisu hoos soo degaan oo dee indhaha dushooda ay yimaadaan oo halkan ay ka baxaana la odhan maayo waxa weeyaan halkani madaxay ka mid noqotay waxbaha maydhin la odhan maayo asal ahaan halkay timu ka baxaan halkaa wixii ka sokeeyey wejigu ka bilaabmaya xagga markaa ballarhkana cardanna waa maa beyna aluduneyn oo labada dhagood inta udhaxaysa qeyb madaxa ka mida iyo wejiga hareerihiisa in la maydhaano waa waajib waayo wejiga maydhistiisu baan dhamaystirmahayn ilaa qaybaha la raaciyo wamaa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun waa yahay wuxuu yihi wakaslu kalyadayn rukunka saddexaad ee arkaanta weysada ka mid waa labada gacmood in la maydho maca mirfaqika oo labada suxul inta la maydhayay ka mid yihiin oo ilaada aayadda ku jirta waa idiyakum ila maraafiq bimacnaa maca wey rasuulkaasaa u fasiray oo ilaa cududa maydhista gaadhsiiyey sida xadiidu abi hureyra fii muslim uu tilmaamay wamasxu bacdi ra'si madaxa barhkii in la masaxa arkaantii ka mid a barhkaasi ha noqdo saanta madaxa ha noqdo ama ha noqdo timaha haddii tima markaa ay madaxa ku yaallo la masaxayo maxaa shardi u ah an yakuuna fii xaddi ra's timahaasi xaggay u jiifaan marka la eego xuduudda madaxa waa inaanay ka bixin kuwa la masaxaya haday timahaagu dheer yihin xuduuddii madaxa ay ka baxeen oo intii xuduudda madaxa ka baxsaneed aad masaxday masixitaankaasi kaa gudi maayo weysadii haddiise madaxa ay tusaaleaan harag uu ka laalaado ama burooyin iyo waxay ka baxeen ay laalaadaan hadday dooneen dhulkaa tagaane waa la masixi karaa xadkaa kaba baxaanbe marka shacar ashacaru iyo albasharu masalada waa ku kala duwan yihiin bacdu rasigana waxay u daliishadeen aayadda wamsaxuu biru'uusikum bacdu waa litabciid bay idhahdeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam madaxa barh ka miduu masaxay inta kale cimaamadu ku dhamaystir uma qsil wacum rijlayka maca kacbayka ka afraad waa maxay maka shanaad waa in la maydho labada lugood weliba maydhista waa in lagu caam yeelo barh ka mida haddii la maydho ma ansaxayso weylu lilacqaabi min annaar buuhi nebigu calayh salaatu wasalaam watartiibu rukunka lixaadna waa maxay waxa weeyaan in la tartiibiyo saa loo kala horeysiiyo wejiga lagu bilaabo gacmuu ku xigaan madaxu ku xigo lugu ay ku xigaan haddii markaa si kale loo kala horeysiiyo kameeshiisii iyadoo la gaadhin la maydhay maydhistaa lama tirsanayo kameeshiisii la maydhay ayuunbaa la tirsanaya bal ka warama cabdirasaaqow qof afar jeer weysaystay min geyri tartiibin haddana weysadiisu ansaxday see ku dhacaysa arbaca maraat ayuu weysaystay marna tartiib weysadiisu may lahayn haddana weysadiisu way ansaxday haye haye haye haye wejiguu maydhay markaa koowaad maxaa la tirsanaya wejigaasu mar saddexaadkana gacmuhun baa loo tirinaya inta kale uma tirsana mar labaadkan ujeeda mar afraadkana madaxun baa loo tirinaya inta kale uma tirsana mar afraadkana dee lugihii markaa saas afartaa jeer bilaa tartiibtaa weysadiisu ay ugu ansaxaysa uma lahu wuxuu yihi uma intaa dabadeed lahu weysadii waxaa u sugnaaday shuruudun shuruud khamsatun shan ah oo weysadu shuruud bay leedahay waa shan buu hi shan waa ka badantao dhowr iyo toban baa la gaadhsiiyahay uhuuru ma biyaha lagu weysanay waa inay daahir yihiin kuwa daahira waxna daahirni waa inay yihiin almaa lmuطlaqi weeye kownuhu inuu yahay ka weysaysanayaa mumayizan mid garaad leh oo aan waalayn ilmo yarna aan ahayn oo musliman inuu yahay baa shardi ah ka weysanayaa muslim wa cadamu lmaanici baa shardi ah wax diida inaanu jirin min wusuuli maain biyo gaadhistood ilaa basharati lmaqsuuli kala maydhayo basharadiisa iyo diirkiisa wayadkhulu inuu soo galaabaa shardiya alwaqtu waktigu lidaa'imi xadai buu shardi u yahy ka waxaa weyse jebiyaa si joogtaa uga socdo waxadda waa tiriyey minhaa shuruudii wuduuga alraaficiyu raafici rafcalkhabahi buu ku tiriyey in marka hore maydhista koowaad horteed najaasada la suuliyo marka halkan shuruuddii buu kaga hadlay bar buu sheegay biyuhu waa inay biyo tahuura yihiin daa'ira waxna daahirinaya tahuuru ma kan uu weyse qofka weysanaya waa inuu yahay qof garaad leh qofkii waa la weysadu ka ansixi mayso ila khitaabkaba fahmi maaye ilmi yar aan garaadsanna ka ansixi mayso muslim waa inuu yahay waayo arkaanta weysada niya baa kamid a niyada shuruuddeedana waxaa ka mid a qofka cibaadada niyoonaya inuu yahay muslim oo niyatulkaafiri laa tasixu weysada lafteedana de waa cibaadado gaal ka ansixi mayso wa cadamulmaanici baa shardiga maanic inaan jiro marka maanicaasi munaafina waa la idhaaye waa laba maanic xisiya mid la taaban karo kii unba alan ku sheegayo wuxuu cadamulmaanici maanic inaanu diiday inaanu jirin ayaa shardiga min wusuuli maain biyo gaadhistoo diidaya ilaa basharati lmaqsuuli waa maanici xisiga ah oo qofka xubnahan uu maydhayo wax biyuhu inay gaadhaan ka hor istaagaya waa inaanu marsanayn sida daamir oo kale iyo waxaan loo yaqaano rinjiyada iyo uskag cidiyaha hoostooda ku jira iyo duhni jaamid oo kale subag ama dee kriim jaamid oo fadhiya xubintii dul fadhiya kaasina biyi waa celinaya kamaaya dareer isagu dhimal hadaad saliid marsato ama kriim markaa dee iska dareero kalea markii hore haba fadhiya dee markii xubintii la marmariyey lagu celceliyey dareero kala noqday kaasi waxba celin maayo walihaadaa cidiyahaaga usuga ka gur kuwa gacma iyo kuwa lugaaba wasakda wixii dhidid ka dhashay isagu dhib ma laha bay idhahdaan oo isagu ma celinayo biyaha ma celinayo haddii dhidid awgii ay ciddida hoosteeda wax ku samaysmaan laakiin ciid baa gashay uska kalaa galay ku xoqatay madaxaaga oo uskagala deetana uskagibaa cidiyaha hoostooda galay hoosadii ka ansixi maysa haddaanad uskagaa meesha ka saari waayo gacantii qeyb ka mid oonad maydhin baa meesha tala waxaa iyaduna muhiima dadka safanta leh ee lagu hay dilaacaan meeshaa dilaacday iyadana waa in la maydho biyaa la gaadhsiiyo haddii shamac uu galay oo dee wax ay meeshaasi dul yaallaanna waa in laga qaado haddii dee daloolku ilaa hilibka hoose uu gaadho ayuunbaa hilibka hoose in la maydhaa inay waajibahaynoo baatin weeye halkaas waay maanica sharcigaina waxa weeye waa wax qofku maruu ku sifaysaya weysadu aana ansax ahayn oo ninka qofki isagoo kaajayo xaggan kaadidii ka wada hadduu xaggana weyse ka wada ka waram waa maanic de weyse u ansixi mayso ama gabadhii oo xayd leh ama nifaas leh ayaa weysaysanaysa weyse u ansixi mayso waa wax weysada aanay kulmi karin weeye marka xagga shareecada laga eego wayadkhulu waa inuu soo galaa baa shardiga wayadkhulana waa la odhan karaa wa an yadkhula baa shardiga alwaqtu waqtigu lidaa'im alxadath qofka wixii weysada jabinaya si joogtaa uga socdo weysadiisa waxaa shardi u ah in salaada u weysaysanaya waktigeedu uu soo galay waktigeeduun soo geli hadduu iska sii weysaysto wixii weysada jabinayana uu ka socdo taasi weyse u noqon mayso waa inuu la sugay inta waktigeedu uu soo gelayo markaa deetana intuu weysaysto uu tukado waayo weysadiisan noocana ilay xadad ka rafcin mayso weyse jab ka kor qaadi mayso wixii weysada jebinaya baa iska socdaba waa tahaaratu daruura daruura keentay daruuro markaa weysaysi u banaynaysa waktigii salaadu aan soo gelinna ma jirto daruura tuqadaru biqadariha raafici wuxuu ku daray waxyaabaha weysada shardiga u ah xubnihii weysada hadday najaasa marsan tahay horta najaasada in laga suuliyo wacadda waa tiriyey minhaa shuruud lwuduuga alraaficiyu rafca alkhabath ay rafca najaasa najaasadii in la suuliyo oo wuxuu ihi intaan maydhista koobaad xubintaa weysada la maydhin horta wixii najaaso marsanaa waa in la suuliyo laakiin sida muctamadkaa madhabka shaaficiyada dhexdiisa waa sida alimaamu nawowi uhi raximah llahu tacaala oo sideeya in najaasada xubinta marsan iyo weysada maydhis quri ay ku wada filantay gacantaadaasay najaasa marsanayd waad maydhay maydhistaasaa najaasadiina suulisay oo biyihii waxay ka dareereen iyagoo raadkii najaasada aan lahayn najaasada aanay ka urayn ka dhadhamayn midabkeeda aanu ka muuqan ila markaasumbaa la odhan karaa najaasadii biyi way suuliyeen yani khusaalada biyaha najaasada lagu maydhay waa inay iyagoo daahira meesha ka baxaan iyagoo najaasa hadday ka baxaan weli meesha najaasada waa marsanta marka maydhistaasi labada waa kuugu wada filan tahay najaasada suulinteedii iyo maydhistii weysada laakiin maxaa shardiya sadalkay ku dhex jirta an yathura almaxalu waa in maydhistaasi ay meeshii daahiriso markaasi bay ku noqon kartaa weyso haddaana meeshii daahirin maya wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamedi wcala alih wasaxbi wasalama tasliima kaiira gabadhu hadday caruurta gabadhu hadday caruurta kaadida ka maydho miyay weyse jabaysaa ha qofku hadduu qof kale cawradiisa taabto qofkaasi ha yaraado ama ha weynaado weysadiisu way jabaysaa